waxaa maanta somalilan laga xusay maalinta saxaafadda somalilan oo ku beegan sagaalka bisha noofembar taasi oo sanad kasta la maamuso ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa abaalmarino siiyey suxufiyiin ku tartamay barnaamijyo la xidhiidha arrimaha bulshada haddaba khadar maxamed akule oo ka qayb galay xuskan ayaa la kulmay guddoomiyaha ururka soolja sakariya axmed maxamed iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka somalilan ee wija yaasmiin axmed yuusuf warbixintan ayuuna noo soo diray maanta sagaalka bisha noofembar sanad kasta waxaa la xusaa maalinta saxaafadda somalilan guddoomiyaha urka saxafiyiinta somalilan ee soolja sakariya axmed maxamed ayaan weydiiyey xaaladda suxufiyiinta iyo xuska maalintan khadarow aad iyo aad baad umahadsan tahay ugu horreyn waxaan jeclahay inaan halkan aan uga faa'iidaysto inaan hambalyo u diro guud ahaanba saxafiyiinta somalilan maalinta xuska saxaafadda somalilan oo ku astaysan sagaalka bisha noofembar isla markaasina ah maalinta la qaybiyo abaalmarinaha cawka awaad oo ay saxafiyiintu ku tartamaan warbixino iyo warar ama barnaamijyo ka turjumaya arrimaha bulshada oo afar mawduuc loo xulo kabacdina ay kusoo tartamaan kadibna la kala saaro markaa sagaal guulayste ayaa maanta halkan aanu ku abaalmarinay oo ka mid ahaa saxafiyiintii toddobaatanka ahaa ee soo codsaday barnaamijka cawka awaad ee sanadka ee dhammaantood hambaliya baan leeyahay sidoo kale waxaan leeyahay dadkii isku soo dayey dhiirigelin ha idiin noqdo dadaalka aad gasheen ee aad isku daydeen inaad warbixinaha soo samaysaan oo aad ka mid noqotaan ee dadka sanadkan la abaalmarinayo balse waxaan jecelahay sanadada dambe inaad ku guulaysan doontaan khadrow barnaamijkan waxaa loogu magacdaray saxafigeenii weynaa ee axmed xasan cawke oo dhintay todobytobankii bishii koobiyo tobnaad sanadkii labadii muddo toddoba sano ah ayaa imika socdaa si xidhiidha u socdaa barnaamijkan abaalmarinta cawka awaad warbixinaha aan kuu sheegay ee ku saabsan arrimaha bulshada oo afar mawduuc sanad walba loo xulo kabacdina muddo laba bilood ka hore ay kusoo tartamaan ayaa lagu abaalmariyaa waa sanadkii toddobaad xuska cawka awaad haddaad soo koobto waa maxay nuxurka ujeedadu hadar waxa weeyaan in saxafiyiinta lagu jeediyo oo ay ku wajahnaadaan had iyo jeer inay ka warramaan arrimaha bulshada halkii siyaasadda ay noqon lahayd meyinkooda ama waxa muhimka u ah ee ay mar walba ka warramaan in ay taa beddelkeeda ay ku mashquulaan oo ay ka warramaan warbixinaha arrimaha bulshada ku saabsan si bulshada nolosheeda iyo waxyaabaha taabanaya uga warramaan sanadkan waxaa ka mid ahaa mawduucyada lagu abaalmarinayey la dagaalanka qabyaaladda iyo qaabka ay warbaahintu uga ribood garanaysa ama uga warramayso sixir bararka sidaynu ognahay guud ahaanba saameeyey dunida iyo sida somalilan bulshadeeda uu saameeyey maamul wanaagga iyo sida ay saxafiyiintu ay ugu dhiiran yihiin amaba ay u garanayaan aqoon ay ugu leeyihiin maamul wanaagga iyo inay ka warramaan iyo mawduuca kale oo isagu sawirka u gaar ahaa oo ahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga ee soo noqnoqonaya siday saamaynta ugu yeeshaan oo qofku sawir ku muujinaya marka afartaa mawduuc ayay haayeen dhinaca kale qaar ka mid a suxufiyiinta rugcadaaga ee somalilan islamarkaana ka shaqeeya gudaha iyo debaddeba waxaa haddayla jooga suxufi rugcadaaya cabdilaahi maxamed cali waxa uu degan yahay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaa muddo labaatan sana ka hore uu ka shaqaynayay telefishan la odhan jiray hargeysa t v haddana weli waa saxafi ku howlan mihnadda saxaafadda waxaan weydiiyey cabdilaahi horumar iyo dibudhacba bal hadda sida uu arko duruufaha ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta somalilan horsocodku horta aad buu wanaagsan yahay oo khadar waad garanaysaa xilligii aynu labadii kun labaatan sano ka hor dee marka telefishinkii ugu horreeyeen wararka ka sii daynaynay bulshada ayay la korayaan adduunyaduna uu isbeddesho waxaa jira dabcan saxaafaddii caadigae la yaqaanay ee idaacadaha ee tviyada lagu tiirsanaa waxaa beddelay dhinaca social media marka dhibta jirta guud ee adduunyada qayb baynu la qabnaa laakiin waxaa jira qaybo gaara oo innagaynoo gooniya oo ah aqoontii dhallinyarada iyo sidoo kale takhasuskii idaacadaha ama wariyaashu ay ku koobnaan lahaayeen meela cayiman oo maanta ma jiro weriye ku takhasusay arrimaha tusaale ahaana kudhan karo caafimaadka oo kale amaba arrimaha bulshada waxaad mooddaa in gaaswardoon maalinlaah ay wada yihiin midda kalena waxaa mucjisada kale mida telefishinada ka jira somalilan midi ma jiro muuqaal iyo war uu gaar u leeyahay way wada leeyihiin tartan ma jiro taasina waxay kuu sheegaysaa in somalilan isbeddelka dhinaca saxaafaddu korninkiisuna wanaagsan yahay laakiin haddana dhinaca korninkuna uu aad moodid in qallooc ku jiro waa hagaag haatanna waxaan la kulmay guddoomiyaha ururka saxufiyiinta haweenka somalilan ee wija yaasmiin axmed yuusuf hambalya baynu leenahay khadar dhammaan saxafiyiinta somalilan wiilal iyo gabdhaba hambalyo hambalya baan leenahay duruufahay habluhu ku shaqeeyaan iyo doorka ururka wija bal noo sheeg waxa weeyaan duruufaha marka laga hadlayo saxaafadda somalilan ku shaqayso horta guud ahaan waa duruufo adag baynu odhan karnaa haddana waa naftood hurayaal waa shaqadoodii marka waxaynu leenahay horta ha u adkaystaan to dumarka haddaanu soo noqdo de way ka xag jirtaa waad garanaysaa inaan inan iyo inaan isku mid ahayn duruufo adag bay ku shaqeeyaan habluhu gaadhiyo ma haystaanoo sida ragga cadceedii oo ma lugayn karayaan dee meelahay tegi lahaayeen waxay leeyihiin meelihii baahiyaadkii asaasiga ahaa ee goobahay ka shaqaysanayeen ma haystaan haddii aynu ka hadallo instituushanada ama goobaha ay ka shaqeeyaan maskabkii ay ku lahaayeen baan odhan karaa hablu badi kuma haystaan waayo maalmo dhoweydoon waraysiya la yeelanay inantii ugu sarraysay waxay noqotay madax barnaamij marka waxa weeyaan gudbi la-aanta hablaha haysata waa caqabad baahiya asaasiga aynu helayna waa caqabad waxbarashadii oo inta badan aan loo dheeli jirayno walow xilligan aanan odhan karin waa sidii hore haddana waxaan odhan karaa weli waxbarashadii habluhu dhinacii saxaafadda way hooseysaa fursadihii la bixinayay hadda ama bartunitiga laga helaya meelaha kale waxaan odhan karaa saami qaybsigaasina aad buu ugu yari de siday golayaashaba ugu yaryihin ayay saxaafadana ugu yaryihin baan odhan karaa hablaan waxaan leey hore u socda hablaan waxaan leey waxbarta maanta waa maalinteenni baynu leenahay waayo waan u soo taagnaayo khadar maxamed cakulo adoo aad u dhallinyaro ah ayaad adu maalintan markii la aasaasayay garanaysa ama carruura baan odhan karaa oo idaacaddeen markay taalay timacadde ka mid ahaa dadkii markaa ku tababartay ama weriyanimada u gudbayay laakiin anuu la kala tegey waanu taagnaa baan leey ilaa maalinta waan taagnaa hambalya baan leeyahay kuwaasina waxay ahaayeen guddoomiyaha urka suxufiyiinta somalilan ee soolja zakariya axmed maxamed weliyo muddo dheer ka shaqaynayey warbaahinta kala duwan cabdilaahi maxamed cali iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka somalilan ee wija marwe yaasmiin axmed yuusuf oo dhammaantoodii ugu warramayay magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa